واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين
waxay ka yeesheen qoladii muuse markuu ka soo tegay kadib si uu u wada si uu wada hadal ula yeesha rabbigii waxay ka yeesheen dahabkoodii dibi qolof ah leh cod beynaax ah ay caabudaan samayntooda sanam leh muuqaal debi iyo caabudaadda ay caabudeen waxay ahayd imtixaan laga imtixaanay xagga alle si uu u muujiyo qofka iimaankiisu sugan yahay oo xoog leeyahay iyo kan shakiga qaba kuwa iimaankooda daciifka ahaa waxay raaceen asaamari halka kuwa iimaankoodu xoog lahaa ay ku sugnaadeen xaqa waxay ka yeesheen dahabkoodii dibi qolof ah leh cod beynaax ah ay caabudaan miyaanay arkaynin inaannu la hadlayn kuna toosinayn jid wayse yeesheen si ay u caabudaan waxayna ahaayeen daalimiin